in ka badan codsadayaasha fiisaha maraykanka ee uu donald trump horey u xayiray ayaa la sheegay in ay codsan doonaan go-aano cusub ama ay codsiyo cusub soo qoran karaan sidaa waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joe biden ayaa waxa uu maalintii ugu horeysay ee uu xafiiskiisa fadhiistay bishii janaayo labaatankeedii ee sanadkan waxa uu daaqada ka tuuray amarkii trump ee xayiraada socdaalka ee muwaadiniinta kasoo jeeda dalalka muslimka ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned brice oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dadkii codsigooda fiisaha ee la diiday ilaa iyo bishii janaayo labaatankeedii ee sanadkii hore waajib ku tahay inay soo qortaan codsiga fiisaha iyo inay bixiyaan qarash cusub oo codsigooda ah afhayeenka waxaa kale uu tilmaamay in kuwii loo diiday codsigooda ka hor ama kadib bishii janaayo labaatankeedii ee sanadkii hore waxay codsan karaan in dib loo garwaaqsado codsigooda iyagoo aan bixin doonin wax qarash ah oo dheeraad ah tan iyo bishii disembar ee sanadkii labada kun toddobiyo tobankii afartan kun oo qof ayaa laga mamnuucay inay soo galaan maraykanka sababo la xiriira xayiraadii trump dhammaadkii xilli howleedkii madaxtooyadii trump waxaa liiska galay saddex iyo toban wadan oo saaray xayiraadaha socdaalka waxayna kala yihiin soomaaliya suudaan syriya tanzaniya libiya nigeria yemen eritrea iiraan north korea venezuela iyo dalka myanmar